maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo kordhaya wararka ku saabsan dhibaatooyinka haysta shacabka ku nool magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed kuwaas oo la daala dhacaya cadaadis iyo gumaysi ay kala kulmayaan dowladda xabashada etoobiya xilli ay gudaha dalkeeda ka jiraan colaad iyo khalalaaso siyaasadeed qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in bisha ramadaan ay kusoo aaday xilli ay abaar iyo jilaal daran haysato dadka taas oo saameyn weyn ku yeelatay noloshii caadiga ahayd waxay xuseen in sicir bararka raashinka iyo maciishada kale ay si gaar ah u saameeyeen dadka danyarta ah iyagoo ka hadlayay caqabadaha ay wajahayaan ayay sheegeen inay filayaan raxmad alle inay u horto waqti dhow iyagoona rajeynayeen inuu roobka ka doo deegaanka si ay u yaraato dhibaatooyinka nololeed ee ay la daala dhacayaan bisha rabadaan walaahi xilli kulul bay soo gasha wakaa markaa kuleylkaa iyo bisaarada iska jira iyo suuqxumi iyo jiilaal xun oo abaar ah iyay soo gasha bishaan bidihii kale intaasi kaga duwantahay alxamdulilah rabbilayadu haddana jiilaal tahay haddana kolley wax la cuno allah baa tan dadka kafaalo qaaday sixir barar reeshin suuqu ma doonan karo wax aanu suuqa ka iibsan karna ma jirto neew wallaahi xilli adag bay kusoo beegantay rabadaantan oo iska kulul oo qorraxduna aad u kulushahay maciishadihii iyo magaranaysaa nolol maalmeedkiina uu iska adag yahay marka ilaaha sakhiraan leenahay wallaahi xilligay ku soo beegantay xilli yar cadeedu kulushahay xilliguna uu iska yar kulul yahay abaara ay iska jiraanoo jiilaal lagu jiro sixir bararkii uu iska jiro wallaahi dadka masaakiinta aad dhibaato badan ayaa soo wajahaysa insha allah inuu ilaahay xilligan xilli roobaadka aan filayna uu yimaado oo cirka uu raxmad aan ka rajaynayno insha allah ayaan rajaynaa ilahay inuu khayr keeno magaalada jigjiga waxaa gumaysi ku haysta maamulka xabashada etoobiya waxaana dadka soomaaliyeed ee halkaas ku nool ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ay sababayaan siyaasadaha gumaysiga iyo cadaadiska lagu hayo shacabka soomaaliyeed